أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa talaado sagaal iyo tobanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahiino dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe muqaawamada falastiin ayaa magaalada khaza ku dilay sarkaal etoobiyaan ah kaasi oo ka barbardagaalamayay ciidanka sahyuuniyadda yahuudda dab xoogan ayaa ka kacay suuqa ugu weyn dalka itoobiya kaasi oo khasaare xoogan geystay mid ka mid ah habwaanada soomaaliyeed ee laga yaqaano dalka iyo dibadda ayaa soo haleelay jihaadka ka socda bariga afrika wilaayada galgaduud ayaa ka tacsiyeysay geerida mid ka mid ah nuqabada wilaayadaasi wilaayada banaadir ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxday safka cadowga allaah maamulka islaamiga degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey dagaallo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa dagaallo culus oo saacado xiriir ah socday oo lagu jebiyey ciidamada kufaarta afrikaanta iyo kuwa murtadiinta oo shalay ka dhacay deegaanka yaaqle ee hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe dagaaladan ayaa khasaaro culus lagu gaarsiiyey cadowga allah waxaana ku bakhtisay sagaal askari oo isugu jirta kufaarta burundi iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxaa sidoo kale dagaalkaas ku dhaawacmay lix iyo toban askari oo iyagana isugu jirta silibiyiinta burundi iyo maleeshiyaadka murtadiinta sidoo kale shabeellaha dhexe dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxa ay ka dhaceen duleedka deegaanka xawaadley ee shabeellaha dhexe waxaana cadowga la gaarsiiyey khasaare kala duwan dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiintu howlgallo kala duwan ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada baay mujaahidiintu waxay xalay laba qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiina oo isbaaray u taallay xaafadda towfiiq ee magaalada baydhabo waxaana gaaray khasaare culus dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada jannaale isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka lamber lixdan sidoo kale shabeellada hoose howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay aadan geelle oo ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada dhexe baay iyo shabeellada hoose ayaa ku daba feelaya weerarada lagu dhiig bixinaya cadowga allah ee duulaanka shareeca la dirirka ah kusoo qaaday qeybo ka mid a wilaayaadka islaamiga muqaawamada falastiin ayaa magaalada khaza ku dilay sarkaal etoobiyaan ah kaasi oo ka barbardagaalamayay ciidanka sahyuuniyadda yahuudda cabdiwaa maxamed bukhaari iyo warbixinta warkan inoo haya xoogagga muqaawamada falastiin ayaa shalay laayay askar yuhuud ah oo duulaan ku qaaday xaafadda jabaaliyah ee magaalada khaza weerar si aad ah loo soo qorsheeyey oo lagu beegsaday kolonyo yuhuud ah ayaa askartii ku halaagsamay waxaa ka mid ahaa xabashii ka soo jeeda dalka itoobiya calooshood u shaqaystayaasha yuhuudda ka barbar dagaalamaysa ayaa xaqiijiyey in uu bakhtiyey saddex alifle ali shiyangi oo ahaa itoobiyaan xabashi ah kaas oo sannado ka hor gaaray yuhuudda si uu u helo dhalasho iyo deganaanshiyo baraha bulshada ayaa lagu faafiyey muuqaalka askarigan itoobiyaanka ah ee yuhuudda ka barbar dagaalamayey wuxuu dhulka falastiin u tegey sidii uu safka yuhuudda u xoojin lahaa isagoo dhaafsanaya shilimaad balse muqaawamada dalkooda difaacanaya ayaa qudha ka jaray boqolaal murtasaqo xabashi ah ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada sahaayanada dhowaan ayayna iska soo duubeen fideow iyagoo ku sugan jiidda hore ee dagaalka saraakiil muhiim u ahaa sahaayanada ayaa isbuucan gudihiisa lagu dilay magaalada khaza waxaana ka mid ahaa sarkaal darajadiisa ciidan ay ahayd gaashaanle kaas oo ahaa taliyaha guutada afar boqol iyo kow ee gaadiidka gaashaaman mahadsanid walaalka dab xoogan ayaa ka kacay suuqa ugu weyn dalka etoobiya kaasi oo geystay khasaare baaxad leh yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo hayaa khasaare hantiyadeed oo xoog leh ayaa ka dhashay dab qabsaday suuqa ugu weyn waddanka etoobiya ee lagu magacaabo marketa kaasi oo sidoo kale lagu tilmaamo in uu yahay midka ugu weyn qaaradda afrika abaara fiidnimadii xalay ayaa mar qura laga war helay dab xooggan oo ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala suuqan kaasi oo ku sii fiday dhismayaal kale oo ku yaala suuqa ganacsiga taasi oo keentay khasaare baaxad leh iyadoona sawaxanka suuqa gubtay oo sidaani ahaa
hata aun sounday godabin bicha sounday godalo walna sounday godabin ore ziuta belo haba sounday godabin utu belacho halo እሱጋ አለው ህንፃውን ጀምሮታል ውጣ አትለው ውጣ እሱጋ አለው አትውጣ አተናውጣ አለው በቃ ናውጣ አረ ይቅርባችሁ ንብረት ቢቃጠል ይሻላል አረ ውጣ በእናትህ ንብረቱ ቢወድም ይሻላል ናውጣ በእግዚአብሔር ንብረት ቢወድም ይሻላል ናውጣ በለው ናውጣ በለው
maamulka dowladda etoobiya ee magaalada adis ababa ayaa howlgeliyey kooxaha gurmadka gaadiidka dabdemiska iyo diyaaradaha nooca kuwa qumaatiga u kaca si loo damiyo dabkaasi adeegsiga diyaaradaha heerkabtarada ayaa yimid kadib markii duqa magaaladaasi ay sheegtay in ciriiriga ka jira xaafadaha uu dabku ka kacay ay keentay inay adeegsadaan diyaaradahaasi markii gaadiidku ay ku adkaatay inay gudaha u galaan waxayna taasi sababtay in dabku uu khasaare xooggan geysto suuqa gubtay ayaa ku yaala xaafadaha shamatare ee magaalada caasimada ah ee adis ababa waxaana lagu tilmaamaa suuqa furan ee ugu weyn afrika sawiro iyo muuqaallo saacadihii ugu horreeyey lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay sida xawliga leh ee dabka ugu fidayey dhismayaal ganacsi oo hor leh iyo burburka uu geysanayay ganacsatada ayaa u cararay dhanka xarumahooda si ugu yaraan wax uun uga badbaadiyaan hantidooda balse dabka oo ahaa mid xoog leh ayaa saameeyey xarumo badan oo basbeelay aad buu u mahadsan yahay yaasir mid ka mid a abwaanada soomaaliyeed ee laga yaqaano dalka iyo dibadda ayaa soo haleelay jihaadka ka socda bariga afrika faysal mahad soomaaliya warbixinta warkaasi noo hayaa isagoo ku sugan cirifka waqooyi ee dalka ayuu weheshanayay halganka ka socda dhulkiisa soomaaliyeed warbaahinta islaamiga ayuuna la noolaa oo uu ka helayey akhbaarta walaalihiisa iyo wadciga ay ku sugan yihiin markuu helo qabar weyn iyo bishaaro mug leh ayuuna caburka iska saari jiray isagoo hawada soo marinaya suugaan sarbeeban si uu u marin habaabiyo cadowgiisa maantase waxa uu taagan yahay mashhad ka duwan marxaladda aan ka soo sheekaynay wuxuuna cagta soo dhigay wilaayaadka islaamiga ah
nin dhulkiisii jooga ninaan cidna marti ugu ahayn nin baa laga sheegay nin aqalkiisa hor fadhiyo lama yidhaa goormaad geli marka aqalkaygii ayaan hor fadhiyaa taasi waa taa
waa abwaan cabdiwaaxid cali gamaadiid oo ah abwaan soomaaliyeed oo laga yaqaano dalka iyo dibadda gabayadiisa ku saabsan gumaysinacaybka iyo gobonnimada marnaba ma ahayn kuwa dahasoon balse waxa duugnaa ee uu daaha ka fayday ayaa ahaa garabka iyo gacaltooyada uu u qabay walaalihiisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu abwaanku ku sheegay in tan iyo yaraantiisiiba ay ku beerneed ruuxda gumaysinacaybka iyo jihaad taasna laga garan karo gabayadii uu muddada dheer tirinayay saxafiga rugcadaaga ah ee cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa abwaan ka weydiiyey sababka ku xambaaray inuu ka soo haajiro magaaladii uu deganaa jihaad baanu imi cibaadada halkan ka socota iminka tusaalahaan adigoo salaaddii aan tukan iyad muslimiin salaadda dhigtay baad heshay dunida meeshay doonana kaga noolaadaan kii ku xidhuunbaa tee jamacaa la xidha cibaadada halkan ka socotay ayaan la xidhay sababtaasaananu imi timac haddaa odhan jiray anigoo sabiyo walba maxay siigaduun isku aso sitaleeb iyo qaanso iyo saacan maanta aan joogo gabaygu way igu sugnaaba ilaa yaridaydii fikirkani waxa weeyaan cibaadada jihaadku de waa cibaado laynagu leeyayo waan jeclaa waa run gabayadaydii soo labaatan sannadood ku hiranoo jihaadka kaga hadlaya madarag iyo wixii la halmaala dee nin yar baan ahaa halkaasuun
maamulada soomaaliya ka jira ee dimuqraadiga ah waxay yidhaahdaan qofkii ee jihaad soo hadal qaada ama ee waa jihaada yidhahda qofka ee waa la maranaabaabi maxaad ka leedaha adigu
dee nin baa la yidhi hebel baa ku caayayey dee wuxuu yidhi awalba col baanu ahayn iyagaa sheegtay inay dimuqraadiyiin yihiin dee anaguna islaamiyiin baanu nahay labadaasina dee laba kulmaya ma aha waa laba deradu dhex maranayso ay isugu jirto dee waa sidaa marka waxaad leedahay colaad baa ka dhexaysa oo war wanaagsan in walba ka sugmayn dee waa sidaa nimankani waxa weeye nimankii nebi maxamed yidhi wa innahu la majnuun wuu- wuu waalanyi waa nimankii nebi maxamed ka fakan waaye maana ammaan ka sugaya ammaan haddaan ka doono laakiin kuwaasu gaalada caadiga ahay ahaayeen wixii eh, nabi maxamed calaih salatu wasalaam eh, uu ka faka waayey haa dee kuwaniba wixii abujahal wax ku xukumayay wax ku xukumaya sidii abujahal u dhaqmayey Mhm.
ayay u dhaqmayaan Waa- wax u dhexeeyaana dee ma jiraan adba waad og tahay dee maamul diintii nebi maxamed ka shaqaynaysaa dee ma jiro diintii nebi maxamed loo soo dhibay ee furqaane Mhm, maamulladaa aad carab dhowday mhm.
mid ay ka shaqaynaysa miyaad garanaysaa maxay ku diideen dee imaanlaan bay ku diideen haddii ninka meel tii kululayd loo wado ilaah oo cayntiyadee mooyaane haddii ciddii dahanunu qoranya innagu diidi mayne Mhm, laakiin dee iyagaa diiday waa- iyagaa diiday oo imaan la'aan yaanshaxumaa u diiday wuxuu abwaanku sheegay in xaqnimada halganka maanta ka socda soomaaliya uu yahay mid aan cidna daac ka saarnayn balse uu iska indhatirayo mid dan gaara leh wuxuu sheegay in doodda ku saabsan jihaadka soomaaliya uu yahay mid bilowgeedii la isku waafaqsan yahay haddii bilowga la isku waafaqana aanu dhammaadkeedu macno lahayn soomaalidu waxay tidhaahdaa midho aanaad cunayn kuma qabtaan taa lidkeedana dee haddaad cuntay way ku qabanayaan soo maaha waa- waa la garnaqsanayaayoo mhm.
marka la garnaqsado dee ama anaa gar darran ama iyagaa gar darran haddaan weliba garta ku soo dhowaadoon sii yaro taabto Mhm, cilmiga mantiqa la yidhaahda ama maangalka marka laga hadlaya waxaa la yidhaha ninku hadduu shay bilowgiisa kula qiray kula qiro oo uu dhammaadkiisa kula diido nin dhan maaho dooda layskagama lumiyo oo lalamama doodaba ha lalama doodo ama qofdee maskaxdiisu ay bad dee bad qabta maaha iminka haddaan idhaahdo inta iga soo horjeeda amase jihaadka dee dunida ka dhisaalan ee islaamiga duraysa haddaan idhaa war muslimiinta ma lagu soo duulay haa bay odhanayaan diintoodii ma lagu tuntay haa khayraadkoodii ma la qaatay haa iyaga dad ahaan iyo sharafkoodii ma lagu gafay haa markuu sidaa ay la qira waxaynu odhanaynaa ma iska celinnaa markaasuu muran keenaya deedna waxaan markaba anna liiska waxaan ku daraa dadka caqligoodu yahay waqiin shan iyo labaatan garaam waa dadka dadka caqliga yar baan markaba liiskooda ku daraa waad fahantay si fiican waa sidaa halkaasay ilbiriqsi bay doodu kaga jabaysaa wuxuu ka hadlay maamulka gaala raaca ee somalilan kuwaasoo uu sheegay inay yihiin wakiilada gaalada ee gobollada waqooyi wuxuu arrintaa ku cileeyey in loo xiray gabay uu ku weeraray dowladda faransiiska ee aflagaadaysay suubanaha sala allahu calayhi wasalam kolkaasoo uu qareennadii maxkamadda weydiiyey cidda wakiilka ka ah dowladda faransiiska ee soo dacwaysatay intaa dee ay silsiladda igu jiidayeen iyo katiinadda dee dasaatiirta baadilkay wax ku xukumayaan iyo qurunka ka buuxa waxa weeyaan dee dheg muggeed ayaan ka qaadanayey il muggeed baan ku eegayey askarahoodu siday u dhaqmayaan ayaan eegayey waxay soo maray sidaan kuu sheegay qaarkood uu yidhi dadka qur-aankaad la saaxiibtay waxaan in- indhahayga saaray oon hebel hebel u garanayaa ninka gaashaanta iyo dhowrka xidigood sitay ee nimanka wadaaddadaa ku yidhi ilaaha caabudi jirteen halkan kama taliyo waxaa ka mid ahaa ninka yidhi isna ka mid ahaa askarahooda nebi maxamed haddiina loo keeno waan silsiladaynlay waxaa ka mid ahaa jeelka hargeysa gudihiisa ninka jananka intuu kitaabka qur'aankaa sidaa u qabtay sidaa u muguujiyey maxaabiista hortooda ee yidhi kanaaba nawaalay oo dhul ku tuuray dhulku ku tuuray saddex boqol oo maxbuus baa taagnaa waayahay faransiiska maxaad ugu gabayday markuu yidhaahdeen maamulka somalilan maxaase ku jawaab gar bay ahayd baan ku idhi inaan u gabiyaa nebi maxamed bay aflagaadeeyeen kitaabka qur-aankaana qaba gabay baad sheegaysaa in la laayo deedna maxay ku yidhaahdeen dee markay hadalkii joojin waayeen baan idhi gaalada yaa qareenu ah waa dee cidna bay yidhaahdeen dee haddaa maxay isu keen keenay baan ku idhi nafar shaataba lamaan hadale hay maxay yidhaahdeen marka dee halkaasay imaanla'aantoodii ku gudhay inaga kaxeeyoo xidha bay yidhaahdeen ila iyaga wax kama go'aane raggii soo dirsaday baa yidhi halkaa noogu xidhaya abwaan cabdiwaaxid cali gamaadiid ayaa mar uu ka hadlayey farqiga u dhexeeya wilaayaadka islaamiga ah iyo gobolladii waqooyi ee uu ka yimid wuxuu sheegay inuu jiro farqi weyn oo u dhexeeya labada deegaan haddii ay tahay dhaqan iyo diin ahaan intaba tee nololiya geeri bay isu yihiin maxaa nololii geeri isu ah waxaa nololiya geeri isu ah meesha kitaabku ka shaqaynaya meeshaanu ka shaqaynayn meesha kitaabku ka shaqaynayo wanaag oo dhan baa yaalla meeshaanu ka shaqaynayna xumaan oo dhan baa taalla halkan waxaad ku faraxda mooye wax dhegidiidda ee ku arki mayse maxaa ka mid a waxyaabaad ku farxdad ku arag waxaa ka mid a ilaahay diintiisi baa loo jihaadayaa oo waxaa laga yaabaa afar iyo labaatanka saacado rag dab iyo saanadle oo diinta awgeed u taagan oo u tuutaysan inay indhahaagu qabtaan waxaa ka mid a dee kitaabkii oo maxakamadii ka shaqaynaya oo isagii lagu kala baxayo waxaa ka mid a xijaabka oo ay dumarkii ka siman yihiin oo ishaadaasi haweenay qaawan oo bilaa sharabaada aanay qabanayn waad fahamtay sow maa waay adduunye ahaan iyagoo u nastay oo wixii ay haysteen adduunkooda tabcaday oo beerahooda fashay oo adduunye ahaanna looga hadhay waxbaa isugu qoofalan rabbi hawsiyaadiyo alla kama kala tuuree waxbaa isugu qoofalan waxaan leeyahay cidday maqlaysana halkanaa lagu nimcaystee soo raaca marka een, adiga taladaadu waxa weeye in soomaaliya oo idil eh, sidan laga dhigo oo ku dhaqanka shareecada islaamka la gaarsiiyo nacam war kale ma lihi taasaan leeyahay oon ku celcelinayaa oon la taagnay meeshii intaan qurbaxayo wuxuu abwaanku waraysigan ku soo gudbiyey gabay cusub oo uu ka tiriyey go'aankii maamulka somalilan uu labaatan kilomitir oo ka mid ah badda soomaaliya ugu hibeeyey xabashida itoobiya baaq muhiim ah ayuuna u jeediyey qabaa'ilka ku aadan dhufayska koowaad ee laga difaacayo badda uu bixiyey muuse biixi saddexda reeree halkaa ugu xiga waa isaaq iyo samaroon iyo ciise waxaan leeyahay inantiinna guurkeedu wuxuu ku xidhan yahay waxaa baddaa ka yeeshaan inta rag isku soo gaadhayo gabayna wuu jiraa aan ninkaa kula hadlay haddii aan murtidu waahibee lagu mihibsiinin sida badaha mool kale haddaan lagugu maanshaynin midhka aad tidhaahdaba haddaan lala muraaqoonin meeshii la joogaba haddaan lagaga maahmaahin inaad hadal maqaafa ashubtaa waa macno la'aane haddaad meesi wada godiriya mudhaya doonayso magaan dacawa waa laga hiraa sidigta maandeeqe inaan geelu may dhaamin baa looga maarsadaye in mas-uulka diin lagu xushaa taa kasi mudane adigoon macnaa gololada meel kale u leexin murtida inaad fahanta waa lagama maarmaane kuwa madaxda lagu sheegayaa maanta waa halise midi daabka cadow haysto oo miridhay weeyaane murtadan wuxuu gaal ku rabo maya ka keenaynin oo malyan jeerka sii liitabaa mooda la hayaaye haddii muuqa oo keliya iyo midabka loo raaco maarta waxay noqon lahayd dahabka maadhkaaye inkastoo hugii madaxda iyo shaalka lagu miiso oo maqadin baatiya ammaan lagu mashaysiiyo madaloti taladiisu way wada maroortaaye waxaan madaxu keenaynin baa laga malaystaaye odaygii madhnaa wuxuuna yidhi waan mashiiqsadaye nimankaan manaayaa lahayn meesha iyo aadan marsaan xabashii ugu deeqay buu madar la taagnaaye inuu aqal nin kala moosay adirasho mooyaane magiciiba waa waxaan ninnimo meelka soo gelin mahmaa halkaa daaran baan idin mihibsiine macna maleexini yaa ninkii siday ka maarmaaye afkuu muuse koru taagayaya malihi benowye abay baa u maamulay sidii marantidiisii waxbayaanan maytoo riyaynaan macno lahayne miladiya dhulkaagiyo ninkii maxasta ku dhaafaa inaad ugu mareegaysa waa lagama maarmaane nin midiidinaa yeeli kara meherada qaare manfac loome xeebtiyo dhadhamo aan milgalahayne basaas baa miliilica waxay midha daba taale wixii magaca kaa dilaya waa laga masturtaaye ninkii hadalku marayow sidaa muuse ha u dhimanin waraysigan oo la dhagaysan karo muddo soddon daqiiqo ah ayaa caawa lagu baahiyey baraha internetka iyo mareegaha islaamiga ah waxaase waraysigan ka horeeyey sawiro shalay lagu baahiyey baraha bulshada oo muujinayay abwaanka oo isagoo ku labisan darayska dagaalka dusha ka saaran gaari gaashaaman oo laga gubay nasaarada etoobiya ee uu in muddaah ku taamayey in uu la jihaado abwaan gamaadiid wuxuu ku biirayaa qulqulka dhallinyaro aqoon-yahan culimo iyo waxgarad jihaadoon ah oo si aan horay loo arag u soo haleelay jihaadka bariga afrika si ay uga qayb qaataan halganka foodda la sii gelaya rubac qarni oo cabay dhiigga kumanaan ka mid ah shuhadadiisii ugu qayrka badnaa iskana soo tufay sunta kuwo kale oo isku tahlay inay turantureeyaan mahadsanid faysal wilaayada galgaduud ayaa ka tacsiyeysay geerida mid ka mid ah nabadoonnada wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed allaha u naxariistay waxaa dhowaan geeriyooday naqiib axmed dilaxow jimcaale oo ka mid ahaa nuqabada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda iyadoona naqiibku uu u geeriyooday xanuun la soo darsay naqiib axmed dilaxow ayaa ahaa mid ku suntan hogaamiye diineed oo ka shaqeeya nabadda iyo garab istaagga mujaahidiinta wuxuu kaalin weyn ku lahaa ka hortagga duulaanadii ashacdoladirnimo ee murtad gurguurta ku soo qaaday deegaanada ay degto beesha mursado uu qayb ka ahaa nuqabada beesha horkacay weliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalida oo ka hadlay geerida naqiibka ayaa ummadda muslimka ah uga tacsiiyey geeridii ku timid a isagoo sidoo kale ka hadlay nafurkiisii diineed islamarkaana dardaaran muhiima u jeediyey beesha abakar ee uu naqiibka u ahaa waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo geeridii ku timid naqiib axmed dilaxow jimcaale naqiibkaasoo naqiib ama hogaamiye diineedna ahaa oo ummadda muslimiinta guud ahaana ugu tacsiyeynaynaa gaar ahaan beeshiisa ansaarta ah ee ugaaska beesha murunsada ugu horreeya ugaas cabdulaahi daahir axmed si gaar ah ehelkiisa iyo qaraabadiisii iyo caruurtiisa ugu tacsiyeynaynaa axmed dilaxow jimcaale wuxuu ahaa hogaanka dhaqanka soomaaliyeed ayuu ka mid ahaa runtii tadxiyaadkiisii dadaalkiisana aad iyo aad waxay usoo muuqatay xamladii labada sina ugu dambeysay gobollada dhexe lagu soo qaaday gaar ahaan galgaduud si gaare deegaamada beesha murunsada ay degto cadowga ay ka soo qaadeen ayuu aad iyo aad ugu muuqday waxaan leeyahay marka qabiilada ama beesha murunsada booskiisii iyo meeshii uu ka tegay iyo sakri ku aadanaa in la buuxiyo qof marka ummadda insha allahu tacaala kaalintiisii galayo in meeshaasi si degdega looga raadiyo waxaa sidoo kale si wadajir ah uga tacsiyey geerida ku timid allaha u naxariistay naqiib axmed dilaxow jimcaale odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale ugaaska guud ee beesha mursada ugaas cabdulaahi daahir axmed ah iyagoo tacsi u diray ehelka iyo qaraabadiisa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maantay waxaan halkan uga hadlaynaa annagoo ah odayaasha mursade odageenni nabadoonkeenni naqiibkeenni dilaxow axmed dilaxow jimcaale waxaan leenahay ilaahay samariya iimaan allah naga siiyo ahladiisina waa uga tacsiyeynaynaa waxaan leenahay adikana samee iimaan allah idinka siiyo asagana jannatulfirdows allah ha ugu bishaareeyo dadkana maarata annagana fidn gadaashiisa allah nama fidneeyo dilaxow jimca axmed dilaxow baa la yidhaha aabihiis aa maarata magacaasu axmed dilaxow buu ku magac dheeraay laakiin waxaa la yidhaha axmed dilaxow jimcaale nin odaya oo akhyaara oo waxgarada u ahaa waxaa la yidhi addiinu ithnaani siqaawatulyad wa sifaau lqalbi nin qalbi saafiyahu ahaa oo qalbigii saafiyaha ummadda isugu mid tahay jecel nabadda iyo wanaagga haddii hadda cadowga maaragtay gaaladaahoo duulaana aada u necbow ahaa ilaahay ha u naxariisto nabadoon axmed duluxow wuxuu ahay nabadoon khaymo badan oo daacada oo dadka dulmiga badan aan ahayn ka shaqeeya shareecada islaamka iyo kitaabka ilaysa kor u noqon lahaayeen ka shaqeeya nin khaaliyaho u ahay ilaahayna ha u naxariistaan leenahay ahaladu ka baxayna waxaan leenahay ilaahay sabar iyo baan haynka siiyo axmed dilixow waxaan ka mid nahay beelweynta abakar ee uu nabadoonka ka ahay oo soo dooratay oo jeclaatay inuu u shaqeeyo kula uuna shaqeeyo shareecada ilaahay kitaabka ilahay inuu ku hogaamiyo naqiibkeeniyo wahay ilaahayga subxana wa tacala jannatulfirdows ha ugu bishaareeyo bacdigiis alla nama fidneeyo muslimiinta dhammaan sabar allaha ka siiyo naqiib axmed dilaxow jimcaale ayaa ahaa naqiibka guud ee beesha abakar ee beelweynta mursade isagoo ahaa mid beesha ku horkacayay ku dhaqanka shareecada islaamka garib istaagga mujaahidiinta iyo kahortaga duulaanada cadowga ee deegaanada beesha degto maamulka islaamiga degmada xindheere ee wilaayada galguduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi awuusheeb ee warbixinta warkan inoo hayaa tuulada idama oo hoos timaada degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galguduud waxaa dowladdiina loogu soo afmeeray dad cagcagaynaya toddobaatan ruux kuwaasoo ragi dumarba lahaa islamarkaana ahaa xoolaleyda degan deegaanadaasi muddadii dowladu socotay oo toban maalin ahayd waxaa la siiyey duruus asalka ku haysa tarbiyada islaamka siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam towxiidka salaadoo laga saxay xijaabka sharciga ah ee dumarka oo la bayaaniyey iyo duruus kaloo muhiim ah munaasabadii dowlada lagu soo gebagabeeyey kadib waxaa idaacadda wax ka weydiisay qaar ka mid ah dadkii dowladaasi ka faa'iidaystay iyagoo sidoo kalena codsaday in dowlaad kale loo qabto annagoo joogna tuulada la yidhaahdo idamo la yidhaahdo ayaa dowro noogula qabtay dowradaas oo maaragtaa aan annagu maaragtaa walaayada islaamka ay noo qabatay kor allaha ka dhigee maaragtaa kitaabka waxaana loo akhriyey atarbiyat alislaamiya akhriye wax badanna waan ka fahanay waana maaragtaa caqiidada dhanba waa nagala saxay towxiidka iyo maaragtaa arkaanta salaada iyo arkaanta sakada iyo arkaanta xajka iyo ayaa alla subxaana wa tacaala intii aan ka fahanno u badneed marka wax badanna waa ka faa'iidnay waxaana rabnaa haddii allaha uu dalo ogolaado wax badan in naloo soo celceliyo walaalihii noo yimid oo dowladaas noo qabtana miisaankooda khiyaamo ama ilaahay subxaana wa tacaala ha u saaro dembigoodana allaha dhaafo dembiga waalidkoodna allaha dhaafo wixii ayna bareenna annagana allaha nagu anfaco kuwii cilmiga qaatoo bartana allaha naga dhigo waxaan ku qaadanay dowro socotay toban maalmood oo maal deegaanka idamood hoostaga xiindheere alxamdulilaah aan ku qaadanay waxaa ka mid a kitaabka layaa tarbiyatu alislaamiya masilatu lujrubiya kitaabkaasoo ka koob caqiido iyo fiqi iyo siirada nebiga iyo adkaar iyo jihaad iyo ka kooban xijaabka almaratu gabadha muslimiinta laga rabo aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa ayaan dhuur mataan aniga oo jooga deegaanka idamood oo hoostaga degmada xiindheere culimo ayay walaayada noo soo dartay oo na barayday salaada iyo towxiidka naga saxayday muddo toban maalmooda waxaana ku barannay shuruudu salaa shuruudu salaa iyo salaadio nagala saxay al islaamu al caqlu altamyiisu rafcu lxadati isaalatu nijaasati satru lcawra duquulu lwarkaanu salaati wamaa hiya arkaanu salaati arbacata cashar afar toban waan anniyatu القيام مع القطر التكبير الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الاعتدال السجود الجلوس له بين السجدين الطمأنينة في جميع الأركان التشهد الأخير dowladan diiniga ah ee deegaanka idimo lagu soo dhameeyey ayaa waxay qayb ka tahay xamlo dadka duurka jooga dacwada lagu gaarsiinayo taasoo muddooyinkanba ka socotay deegaano badan oo hoos yimaada degmada xiindheere iyo guud ahaanba wilaayadii islaamiga galgaduud aad buu umahadsanyahay sheyba warbixintiisana waxay u dambeysay warkeeninta hornimaad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madal ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu